munaasabad ballaaran oo lagu weyneynayay lix iyo labaatanka juun oo ah maalin ku weyn ummadda soomaaliyeed waana taariikh ku xusan xilligii gumaystaha ingiriiska laga saaray gobollada waqooyi sidoo kalena ah markii ugu horreysay oo dhul soomaaliyeed laga taaga calanka jamhuuriyadda soomaaliya lix iyo labaatankii juunku sagaal boqol iyo lixdankii ayaa xalay lagu qabtay xarunta gobolka banaadir ee fiisha gubeerno xafladan waxaa ka qayb galay gudoomiyaasha labada aqal ee golaha shacabka ee aqalka sare ee ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish xildhibaano wasiiro saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo mas-uuliyiin kala duwan waxaana si weyn u buuxdhaafiyeen barxadda xarunta gobolka banaadir dadweynihii goobta ku sugnaa oo ay ka muuqatay dareen farxadeed ayaa gacanta ku sitay calanka jamhuuriyadda soomaaliya halka qaar kale ay ku labisnaayeen dariisyo ka turjumaya astaamaha qaranka si ay u muujiyaan qiimaha ay leedahay lix iyo labaatanka juun gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabadda lix iyo labaatanka juun waa munaasabad ku weyn guud ahaan qulubta shacabka soomaaliyeed waa munaasabad aynaan ka hor magac lahayn waa munaasabad qarannimada soomaaliya ayaan ka horayn munaasabaddaas ayada ah ee dhammaanteen caawa halkan aan ugu wada dabaaldegayno inaan ku soo dhoweeyo dhammaan mas-uuliyiinta nagala soo qayb gala munaasabadda ayada ah aqalka dowladda hoose oo runtii ah halkii ugu horreysay ee koonfurta soomaaliya ee gumaysigii talyaaniga ka qaadatay xorriyadda laga taagay calanka calanka soomaaliya caawa oo kale ayaa laga taagay magaalada hargeysa oo ku beegnayd lix iyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii balse muddo kooban kadib bakowda lulyo ayaa mar kale laga taagay aqalka caawa aan ku wada dabaaldegayno ee halkaas oo xuriya laga xur yacni laga xoroobay gumaysigii talyaaniga iyo calansaarka koowaad oo ahaa ka xoroobiddii gumaysiga ingiriiska isla markaas calantaaga halkan laga taagay wuxuu ahaa midowgii labadii gobol ee gumaystaha ingiriiska iyo talyaaniga ka xoroobay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo ka qayb galay munaasabadda lagu xusayey lixdan iyo laba guuradii kasoo wareegtay markii ay xorriyadda qaateen gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa hambalyo ku aadan u diray dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool dibadda iyo gudaha dalka ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in midoogii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur reer waqooyi la-aantood aysan suuro gasheen munaasabadda labaatan iyo lix juun ee ku beegan lixdan iyo laba guuradii ka soo wareegtay markii gobollada waqooyi xorriyadda ka qaateen guumaystihii ingiriiska islamarkaana ah markii ugu horreysay calan laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora halgankii dheeraa ee lasoo maray ee loo soo maray hanashada xorriyadda aynu ku naaloonayno maanta ma ahayn mid hadiyad lagu helay ama sahal inagu soo galay ee waxay ahayd mid naf iyo maalba loo huray dadaalkaas dheer ee halgankii xornimo doonka waxaa xusuusin mudan in walaalaheenna waqooyi kaalin mug leh ay ku lahaayeen waxayna u hureen dhiigooda libta lix iyo labaatanka juun ayaga ayaana si gaara astaan ugu ah midowda labada gobol ee waqooyi iyo koonfureed reer waqooyi la-aantood ma suurto gasheen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo aan caawa inala joogin munaasabadda waxaa ka go-an waxaa ka go-an in si dhab ah loo galo wada hadal ama loola galo wada hadal walaalaheenna reer waqooyi si loo gaadho natiijo sax ah oo raalli gelisa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ugu dambeyn markii la gaaray xalay lixdii habeennimo waxaa calan ka saaray gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe halkaasna waxa uu ku matalayay madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud isagoo xafladda soo xiray gudoomiye sheekh aadan madoobe oo khudbad dhan walba taabanaysa ka jeediyey munaasabadda ayaa waxa uu sheegay madaxweyneheen oo haddunadi jira oo maaragtay culeys ma qabo laakiin maadaama duruuf daraaddeeda oo asiga dareemay uu u imaan waayey aniga saas aan ii wakiishay waxaan ilaahay ugu barinayaa in ilaahay caafiyo sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa inoo ballan ah midnimo midnimo somalilan oo la qanciyo jamhuuriyadda soomaaliya oo sideeda lagu soo celiyo annaga oo gacmahas qabsana munaasabadan iyo kuwa la mid ah xalay waxay ka dhaceen dhammaan magaalooyinka dalka taas oo lagu weyneynayay lixiyo labaatanka juun oo ah markii gobollada waqooyi xornimada ka qaateen gumaystihii ingiriiska sidoo kalena waxay maalintan ku asteysan tahay markii dhul soomaaliyeed laga taagay markii ugu horreysay calanka jamhuuriyadda yuunus duraan caliya warbaahinta qaranka muqdisho